kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ee somaali diaspora news com idinkoo sidoo kalena dhegeystayaal naga soo booqan karaya qurbajoog com dhegeystayaal maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxay go-aan ay dowladda dalka turkigu ee ku shaacisay in ay dib ugu soo noolooneyso wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan iyadoo doorkana la saarayo diiradda bal in madax dhaqameedyada lagu biiriyo wadahadalada labada dhan arrintaa oo siyaabo kala duwan loo arkay ayaanu falanqaynteeda maanta bal isku dayi doonaa waxaana barnaamijka inoogu marti ah maxamed xaaji maxamuud oo si weyn wax uga qora arrimaha siyaasadda ee soomaalida hadday noqoto somalilan iyo soomaaliyaba islamarkaana ah aqoon-yahan markaa daraasado ku sameeyey islamarkaana shahaadooyin sare ku haysta mowduucan siyaasadda maxamed marka ugu horeysa bal kusoo dhawow qurbajoog dhaadkaam mar kale
aad baan u dhawaayay cabdilqaadir aad baad umahadsan tahay waa gartay bal haddaan uga horeyntii arintan wadahadalkan dib loo soo nooleynayo ee somalilan iyo soomaaliya haddaan wax kaa weydiiyo khaasatan wejigan cusub ee imika uu gelayaba oo ah in madax dhaqameedyadu ay labada dhan gacan ka siiyaan wadahadalka siduu ku yimid iyo bal si kooban inooga waran
cabdiqaadir oo adig iyo bahda qurbajoogba aad baan idin salaamaya aad baad umahadsantihiin waxa weeye wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya socday labadii kun iyo labayo tobankii london lagu bilaabay halkaa la isku raacay labada dowladood ee dowladii sheekh shariif markaa ay kumeel gaarka ahayd iyo tii somalilan ay isla qaateen in wadahadal la furo dee meelo fara badan buu soo maray jaranjarooyin buu soo maray wadamo kala gedisan oo ingiriiska iyo dalka imaaraadka carabta iyo turkiguba ay kamid yihiin ayaabuu soo maray inta badanna wuxuu ku fadhiyay nidaam siyaasi ah oo ah heer wasiiro ama golaha fulinta ah markii dambe baarlamaanka iyo horena waxaaba ugu bilowdayba de in hataa axsaabta somalilan oo kale ay ka qayb galaan wado yani dee axsaab siyaasadeed oo muqdisho iyo koonfur ka jirta aan xilligaa jirin laakiin dee dowlad u matalayso markii dambena rasmi noqotay baa jirtay halkaasuu soo maray wax midhaan uu keeni waayey markii dambena iyadoo aan qodobadii iyo wixii laga wada hadlayay masiirka ummadaba aan waxba lagaga heshiin ayaa waxaa dhacday in layskuba fahmi waayo qaabkii caadiga ahaa ee technicalitiska ahaa ama farsamaduu shirku marayay ee loo wada hadlayay labada dhinac siday u wada hadlayeen ayaa lagu heshiin waayey taasaa lagu kala tegay taasaa lagu kala maqnaa labada dhinacna uma muuqato midna inuu hadda ka tanaasulay halkii uu shirka ku xidhay ama ku joojiyey wadahadalladan soo baxaya haddee turkigu ergeyga gaarkaa ugu magacaabay in wadahadalkii dib u bilowdana ee la leeyahay dhaqan ayaa lagu xidhay maaha si rasmiya ugama soo bixin dowladda turkiga weli oo official ah laakiin waxa weeye xan jirta oo usoo baxday dibadda in somalilanna saa lagula soo xidhiidhay qolada soomaaliyana ay sidaa raalli ku yihiin laakiin haddiiba siyaasadii lagu heshin waayey iyo farsamadii laysku soo horfadhiisanayay dee laguma heshiin karo sidii loo wada hadlayay siday noqon kartaa marka waxaad ogtahay dhinaca solaadiinta iyo hogaamiye dhaqanka markay noqoto somalilan dee hogaamiye dhaqanadeeda dhaqamo fara badan oo ka maqan oo dhinaca soomaaliya taageersan baa jira tusaalahaan oo kale gobolada haddii aan usoo maxamed oo haddii aan bal anoo wax kaa weydiin doona arrinka haddii si aan eegno soo jeedintan iminka soo shaac baxday labada dhan khaasatan labada dowladood ee soomaaliya iyo somalilan wax rasmi oo kasoo baxay iyaga miyuu jira
maya ilaa iyo hadda wax official oo kasoo baxay ma jiraan oo si toosa uga soo baxo sheegaya in hogaamiye dhaqameedyada lagu wareejinayo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey ilaa hadda si official ugamay soo bixin waan gartay bacdamaa ay tiraba ilaa sideed jeer kulmeen hormuudka siyaasadeed ee soomaaliya iyo iyo iyo somalilan wax natiijo ah oo muglahoo kasoo baxayna aan lahaynoo markii dambena uuba burburayba wadahadalkii oo somalilan ka gaabsatay wadahadaladii haddii la yidhi bal madax dhaqameedka aynu ku eegno maxay tahay dhibaatooyinka ka iman kara
wallaahi waa su-aal aada u wanaagsan cabdilqaadir oo dee ay tahay in la isweydiiyo madax dhaqameedku waxa uu xil saaran yahay markay dhaqanka soomaalida noqoto dhaqan soomaaliyeed baynu ku xisaabtamanaye waa nabadaynta iyo heshiisiinta beelaha iyo dadka walaalaha ah heshiisiintooda weeyi markaa doorkanna waa door siyaasadeed oo masiir umadeed ka hadlaya madax dhaqameedka tusaale ahaan oo kale dhinaca somalilan oo kale haddaynu eegno madax dhaqameedka somalilan siyaasada mas-uulka ma aha madax dhaqameedka soomaaliya qudhoodana siyaasada mas-uulga ma aha arinta laga hadlayana waa arin siyaasadeed oo in la kala baxo iyo in la wada joogo oo wax lagu heshiiye ah marka arintu markay arin siyaasi oo masiir ay tahay dhaqankuna uu yahay waxa ugu weyni inuu nabada iyo wadajirka dadyowga markaa ama isqabsada ama wax isku ah uu inta badan uu yahay dig u yahay dee siyaasada sidii dal kala guranaya ama isku imanaya ay u geli lahaayeen su-aal weyn oo aan meeshaba dee siyaasada noqoto weyi waan gartay maxamed haddii aan dib u jaleecino dowrka madax dhaqameedka siyaasadeed ee soomaalida ay ku lahaayeen nidaamyada dowladeeda iminka jira hadday noqoto shantii soomaaliyeed hadday noqoto siyaasadda muqdisho iyo hargeysaba waxaanu la soconnaa in dib u soo nooleyntii somalilan ay door weyn ku lahaayeen madax dhaqameedku colaadahoo la dejiyo dhowr weyn bay ku leeyihiin muranada siyaasiga ee golayaasha kala gedisan ee somalilan marka uu dhaco madax dhaqameedku kama marna oo way dhex galaan golo dhan oo dhaqameed oo gurti la yidhaahdo ayaa jira oo sharciya haddii aad dhanka soomaaliya eegto dowladihii kala duwanaan ee burburkii intii ka dambeeyey la dhisay gebigoodaba soo xulidooda waxaa door weyn ku lahaa madax dhaqameedyada oo beelaha usoo xulayay cidda ku matalaysa baarlamaanada oo ilaa iminka ay sidaa tahay markaa bacdamaa ay lafdhabar adag madax dhaqameed ku yihiin bulshada soomaalida waxaan ishayana ay bulsho soomaaliyeed tahay miyaan la oran karayn malaha waabay habboon tahay in lagu eego oo haddii xitaa mid kale aan kuusii raaciyo siyaasiyiintu waxa xakameeya shuruuc iyo dastuuro sharciya oo dalka yaala oo somalilan oo kale ka mamnuucaya in soomaaliya lala hadlo soomaaliyana faraya in soomaalinimada iyo dowladii soomaaliya ay mid tahay o muqadas tahay laakiin madax dhaqameedku aanay xakamayn noocaas lahayn oo arinka sidii ay tahay ay ugu tegi karaan oo markaan waxna go-aamin karaan taa miyaan la oran karan qudheeda
me taa qudheeda dee waa aragti taallo sax oo la odhan karo loo turjuman kara laakiin anugu taan doonaya inaan ka hadlo waxa weeye madax dhaqameedka somalilan nabadaynta iyo heshiisiinta dadka iyo khilaafaadka siyaasiga soo kala dhex galaba door ma ku leeyahay ha oo waa sax waa runtaa sad u sheegtay weeye oo door waa ku leeyahay laakiin doorka uu ku leeyahay waa door somalilan dowladnimadeeda qudheedu ay u banaysay oo golo dhaqan oo golaha guurteeda la yidhaahdo oo somalilan ku dhex jiro hay-adaha sharcigaabaa ka mid a dastuurka somalilanna waxaa ku yaala in lagu heshiiyin in wadahadal lagu dhamayn karo marka wadahadalkana halkaa waxa uga furan tahay odayaasha oo keliya maahae bulshada rayidka inteeda kalena wadahadal xukuumadda iyo golayaasha hadday iska hor yimaadaan wuu uga furay wadahadalka halkaa waa laga furi karaa muqdisho waa runtaa waa lasoo xulaa odayaasha waxaa soo xulaa ama baarlamaanka waxaa soo xula inkastoo aanay golaha fulinta aanay soo xulin lakin golaha baarlamaanka waxaa soo xula odayaal dhaqameed baa soo xula lakiin halkaas ayagu kaga hadhaano khilaafaadkooda iyo dhibaatada ka dhacday iyo waxaa inta badan koonfur loogama baran dee horta kala gedisnaanshaha noocaas wuu jiraa laakiin arinta noocana maxay ka qaban karaan su-aasha ah waxa weeye arintani waxay ku salaysan tahay xad bay ku salaysan tahay waxay ku salaysan tahay ummado ishaya bay ku salaysan tahay oo siyaasad isku haya marka oday dhaqameedkii doorkii uu isagu lahaana waa dhaqan siyaasadii ma geli karaya isagu markaa siyaasadana waxay u baahan tahay afkeedii iyo luuqadeedii gaarkaah loo mariyay bay u baahan tahay waxay u baahan tahay haddii la heshiinayo wax markhaati adduunyadu ka noqoto adduunyadana wadamada waxa ka noqonaya wadamo adduunyada kamid ay noqonayaan oo ama wadamada jaarka ha noqdaan ama ama dunida carabeed ha noqoto islaamka ama dunida kale ee galbeedka ha noqoto markhaati in laga noqdo dunidaasina waxay u samaysan tahay nidaam siyaasi oo states ah oo si siyaasadeed wax ku fahmi karaya marka cidda heshiinaysa waa in marka hore ay jiraan siyaasad ay ku heshiiyeen odayaashu ma keeni karaan siyaasad ay ku kala tagaan ay ku kala baxaan ama ay ku heshiiyaan taa anugu ma qabo inay keeni karayaan odayaashu waxay keeni karayaan inay colaad ama dhibaato meel ka taagan oo meesha markaa ka jirta ay baktiyaan oo dambabasaan taasna hadda ma muuqato dhibaato weyn oo ka taagan midda kale odayaal dhaqameedada somalilan oo kale markaad gaar ugu soo noqoto ad eegto odayaal dhaqameed somalilan oo wada socdaa oo ilaa dhinaca bariga ilaa galbeedka wada socda oo dhamaystiran oo qadiyada isku waafaqsani ma jiraana waa su-aal iyadu imanaysa meesha qolada koonfurtana waxa weeyaan ma iman kartaa taa qudheed aynu ognahay koonfurta inay intaasoo meelood u kala qaybsanta qudheedu markaad xitaa marka dhaqanka laftiisa aad eegto dhaqan wax ku helkiisa ayaan koonfur si ballaaran uga jirin waqooyigana waxaa yeelo taagan meelo badan oo dee dhibaatooyin ay ka taagan yihin baa jira oo dhinaca dhaqanka weliba qayb weyn ku ah marka dee kuwa ma xallin karaan baa su-aashu ay tahay marka anugu waxaan qabaa inaanay xallin karin a tahay fikir siyaasi ah oo farsamo u baahan
waa si wanaagsan iyo dhinacii sharciyada u baahan ila waxa lagu kala baxaya waa dhul iyo dad baa kala baxaya ama isku imanaye sharciyadii kama maqna siyaasadii kama maqna labadaasaa loo baahanya labadaana odayaashii masjidaan waxay xambaarsan yihiin dhaqan bay xambaarsan yihiin markaa dee ma geli karayaan waa soo su-aal maaha taa u dheer waa si wanaagsan marka la eego sababta shirkan ama wadahadalladan labada dhan ee soomaaliya iyo somalilan ay natiijo uga soo bixi weyday waxaa inta badan lagu salaynayaa in bulshada soomaalida qudheeda ama somalilan hahaato ama soomaaliya in aanay wadahadalka noocana weli loo bislaan ooana bulshadu weli diyaaru lahayn madaxduna madaxda siyaasaduna ay ka baqanayaan ma garanaysaa caqabado ka soo wajaha bulshooyinka ay matalaan marka haddii aad ma moodaa in hoos loo yaro daadejinayo wadahadallada oo lasoo gaarsiinayo bulshada qudheeda qaybgelin bulshada ah oo aan dowlada dowladaha uun ku koobnayn in la doonayo in iminka sidaa loo wajaho ma lays odhan karaa ma ma tahay macquul fikirka ka dambeeya inuu mid kaa ku salaysan yahay
taa qudheeda waxay soran karun bay aniga ila tahay dalka turkiga oo haddii uu sidaa u fikirayo sidaa u arki karaya laakiin intii ay somalilan gaarka u taagnayd ay lahayd waxaan ka baxay soomaaliya inteeda kale waxaa kasoo wareegay hadda afar iyo labaatan sannadood shan iyo labaatan sannadood baa lagu socdaa marka imise dawladood oo xilligaa markay soomaaliya ka baxday baa ayaa ayaa ayaa la ictiraafay oo diyada kusoo biiray waxaa kusoo biiray laba iyo soddon dawladood laba iyo soddonka dawladeed oo kusoo biiray adduunyada ay un-ka ka mid noqday arrimo siyaasiya oo sidaa ay somalilan oo kale u baxday bay u baxeen oy ama ruushka oo burbure ha noqoto ama yugoslaavia oo burburta ha noqoto ama wadamo kala baxay ha noqotee laakiin wadamo dee ama dhaqankoogii ama political structurekoogii hoose gaadhsiisnaa oo lagu kala baxay may jirin somalilan iyo soomaaliyana haddii ay siyaasada oo korkaxaadisa oo waxa ugu fudud ee lagu heshiin karaa marka la eego inkastoo dadku way fahamsan yihin siyaasadu inay iska daba wareeg tahay laakiin siyaasada caadiga ee saxdii waxa weya in wax si wanaagsan lagu kala bixi karo wax lagu heshiin karo wax laysku diidi karo taa haddii lagu kala bixi waayey nidaam dhaqana oo aan dhul iyo muxuu ahaa iyo dad maanta la kala haysto iyo colaad jirtaana aanay jirin oo lagu kala bixi karaa midda kale dhaqankeenu soomaaliyeed muxuu fahamsan yahay marka noqoto wada hadal wuxuu fahamsan yahay in colaad lagu damiyo colaadii ma jirtaadi waa su-aasha ugu horeysa ee meesha taalla mise qadiyad waxa yaala ah in siyaasad lagu kala baxo markaa ta meesha ka saaraysa doorka ama roolka weyn ay ku leeyihiin oday dhaqameedyadu ku leeyihiin wada hadal siyaasi ah waxa weeye inaan marka hore colaadi jirin haddii ay colaadi jiri lahayd waxa la odhan lahaa horta odayaasha hala geliyo hala soo heshiisiiyo hala walaaleeyo dabeetana markaa wixii ka dambeeya ayaa siyaasiyiintu geli lahay laakiin doorkaasi wuu xidhan yahay waa doorkii siyaasiyiintaa bannaan hadalkuna siyaasad buu bannaanaa waa gartay iminka haddii dowladda turkigu ay sidaa ugu qanciso soomaaliya iyo somalilan in madax dhaqameedyadu ay ka qayb galaan wadahadallada maxaa kuu muuqda oo ka soo bixi kara oo aada markaa is leedahay halkan bulshada in looga tilmaamo ayay mudanta
haddii ay doorkaa ay sidaa noqoto horta waxa ugu weyn ee soo baxaya waxa weeyaan dhinaca somalilan wadadha waday dhaqameed markay noqoto oo dhaqanka loo soo daadego qolada koonfurta dan weyn baa ugu jirta waayo mar walba iyagu waa inay localize gareeyaan oo ay daadejiyaan oy ka dhigaan wax dhomastiga oo dalkii soomaaliya laisku odhan jiray wadajirkiisii ah oo nidaam nabadeed loo sawiro in lain colaadii soo taxnayd ee somalilan wixii dhibaatada u geystay in halkaa xal looga helo oo dib loo soo celinayo unbay ugu sawiran tahay siyaasadaasi markaa qolada soomaalida ee muqdisho fadhida waa siyaasad midho dhal u ah oo wax weyn uga soo baxayaan laakiin qolada kale maxaa uga soo baxaya qolada kale waxaa uga soo baxaya inaan markaa qadiyadii siyaasiga ahayd ee masiirka ummadda ahayd ee dastuurka ku taalay ee sharciga ummadda u codeeyeen ku taalay ee ugu taalay ee dimuqraadiyadda lagu samaystay lagu codeeyay madaxweynaha iyo dawladdu ay ku taagan tahay waxaa keliya ummadda ka mas-uulkaayna uu yahay dadka ama xukuumadda markaa talada dalka haysa inay gacanta taasi ka baxday oo odayaal dhaqameed meel dawlad la-aan oo kale ay kusoo dhacday masiirka ummadda dawlad la-aan kusoo dhacay oo odayaashii dhaqanka ee xilligii nineteen ninety one ka ama kob iyo sagaashankii heshiiska abuurayay oo kale ama lixdankii xilligii la ahaay oo kale dhinaca xorriyadda geynaya oo kale inay halkii kusoo dhacday markaa dhinaca waa la kala gar helo waa la kala baxay oo waxa weya siyaasadii arrintii siyaasadu way ka baxday markaa adduunyadii aada lahayd waan wada hadlanay oo wadahadal siyaasi a noo socdo waa nala wada hadashinaya laba dal baanu kala naho waxaan doonana inan kala baxno sheekadaa maalintaasay u dhammaanaysaa dhinaca markay noqoto laakiin ta dhinac kale way kasoo bixi kartaa oo laakiin aada u yar inay odayaasha koonfurtu garowshe bixiyaan oo idhaahdaan waanu idisii daynay w wax iman karo ibni aadanka ka suurooba laakiin taasi ma suuro geli karta ana waxaan aaminsanaya taasi inaanay suuro geli karayn markaa somalilan wax badan uguma jiraan halkaana murun baa lala degi odayaashu la tegi doonaan hadday wax soo aqbalaanna markay soo noqdaan qaylo iyo buuq bay soo aqbali doonaan dawladda somalilan ay jirtay masiirkan uma daqaadina waa maalintii ugu horeysay ama markii ugu horeysay bay noqon doontaa ay si toosa u fashilanto ay ku fashilanto mid kamida mas-uuliyadaheegii oo nidaamka dawliga ama siyaasigana ku noqonaya wax la yidhaahdo khaa'innimo ama khaayin wadaninimo markaa cidda markaa mas-uuliyadda haysaana waxay noqonaysaa khaayin wadan haddii ay waxba socon waayeen waayo shirarkii hore ee la furay ee siyaasiga ahba midhodhal may noqon kan dhaqankuna hadduu midhodhal noqon waayo dawladdana uu ka wareegay mar labaadna gacanteeda kusoo noqon maayo way adkaanaysaa sida ugu soo noqdo waa loo caal waayey siyaasaddii bay noqonaysaa markaa halkaa way fashilad weyn baa uga soo socota qolada somalilanka haddii waxba lagu heshin waayo laakiin hadday noqonayso masiir umadeed in lagu heshiinayo waxaa jira wadahadalladan waxaan aaminsanahay meelaha ay wax ka qaldamin yihin waxa weeye xitaa siyaasiga marka loo noqday kii hore la galay ee dhowrka jeer la galay lagu noqdo somalilantu lamay tegin qorshe cad oo plan a iyo plan b ah soomaaliya midnibay doonaysaa midnibay rabtaa marka dadka doonaya inay goostaan waxay la tagaan shuruudo adagoo waaweyn oo ah in la fuliyo oo midnimada dhalin karaya maxaad haysaaeed midnimo doonaysaa inaad somalilan iyo soomaaliya lagu mideeyo ee qaldamay lixdankii ee aada rabteed miiska soo saaraysaa soomaaliya lama weydiin soomaaliya qudheedu may keenin wax weyn oo somalilan ka weyn oo laqa somalilan oo midnimada oo gelaysiiya somalilan may keenin markaa haddiiba aanu kaasi marka hore xitaaba jirin dee wadahadalka siyaasigii muxuu noqonayaa isoo igu soo biir na suuragal ma aha ango oon iska socdana suuragal maaha waxa weeyaan in la iskugu yimaado wax plan a iyo plan b ah oo ka hore laga shaqaynaya ay tahay maxaynu isku darsan karnaa ilaa heer dawladnimo lacagta ma midan karnaa xuduudda ma isku furi karnaa maxaynu ku walaal noqon karnaa in nabadayntaynu ama wadajirkeena iyo dhaqaalaheenna ku dhowrsan karnaa iyo amnigeenna xataa haddaynu kala baxno mustaqbalka dheer dhinaca kalena in la eego siyaasadeennu maxay noqonaysaa ma isku beeri karnaayo u dalba wada noqon karnaa mise waxba inoo kala socnaanaya na waa dawaan waa meeshay taallaa laakiin tan ay somalilan meesha la tagtay may ahayn qorshe sax ah oo si wanaagsan loo soo dhaajiskareeyey oo qorshayaasha eritrea iyo weliba ay jabhad ahaayeen si ay kusoo heshiyeen haddana qorshihii eritrea iyo markaad ku noqoto ethoobia dhex maray de wuxuu ahaa wixii la isku biirsanayay wixii la kala qaadanayay haddaad noqoto haddaad aragto east timor iyo indonesia sidaasi leeg buu ahaa oo bangaladesh oo dagaal ka dhex socday iyo bakistan baa sidaasi leeg ahayd bakistan iyo india sidaa ahayd oo wax ku kala baxay inay wax lagu kala baxo ama loo wada joogo inay meesha taalo waa lagama maarmaan taasi hadday jiri weydana dee waxa weeyaan fashilunbuu ku dambaynaya kan odayaasha waxa weeyaan kii hore ee fashilmay ayaabuu si toosa usii fashilinaya ciddii fashilka keento markaa xukuumaddii noqonaysa waan gartay aad baad aad baan ku mahadinayaa waxa uu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo culunta siyaasiga ka bartay jaamacadda jaamacadda warrig iminkana sameeya daraasado kala duwan oo ku wajahan siyaasadaha soomaalida iyo guud ahaan kuwa caalamka oo aanu maanta ka wareysanayay talo cusub oo uu turkigu soo jeediyey oo markaa ka qaybgelinaysa madaxdhaqameedyada soomaaliya iyo somalilan sidii ay wadahadalada dhicisoobay amaba ay miradhalka noqon waaye ee labada dhan bal wax ugu soo kordhiyaan dhibaatooyinka ka iman kara iyo faa'iidooyinka ka iman kara ayaanu halkan ku eegeynay halkaaad naga dhegaysanaysaana waa qurbajoog dot com intaanu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guleedo idinleh sidaa iyo nabadgelyo